waxaa jira sidaad bayaanka aan ku cadaynayba laga soo bilaabo laba iyo tobankii bishan muddo dhowr beri ah waxaa socday weeraro isdaba jooga oo dadka soomaalida ee xuduudaha layska galo dadka soomaalida iyo dadka oromada ah oo dagaallo lagu soo qaaday oo oo safan min zone liban mooyaale ilaa iyo tulli guuleeda jigjiga dusheeda marka arrintaasoo si qorshaysan oo muxuu ahaayey organizer u eg oo ay dhanka soomaalidana sidii doorarkii hore ay u qaadan jireen ayna maamulka ka dhex muuqanin dad shacaba ay aada maaragtay wax loo gaarsiiyey arrintaasay jabhadda bayaan kasoo saarto on ka hadlayna saddexdii beri ee udambeysay dad ka badan konton ruux baa dhintay oo duqey iyo caruur iyo dumar iyo maamul civiliana ay ku jiraan iyo maxkamadihii dad shaqaalo ah marka warar aada looga xumaado iyo dad wadar loo aasay guryo la gubay ceelo la aasay beere la gubay hanti badan oo la xaaqay si aada moodo yacni in maamulka o b d o da ee gobolka oromada uu si organizing u diyaariyey oooo crime u eg baa dhacaya marka arrintaasi cawaaqib aada u xun bay yeelanayso aada iyo aad wallahi mararkii hore t b l f baa dagaaladan ka dambeysay oo colaad iyo isnaca abuurtay ha yeeshee hadda aad iyo aad bay nagu tahay hadda dadka oromada oo gobolkoodii muxuu ahaayey iyagu maamusha oo dawladdii dhexe maamula oo dadka soomaalida iyo dadka oromadu waa dad wada dhashay oo kushitiga oo isku diin oo isku dhaqan oo iswada dhalay oo isku isku isu baahan oo soomaalidu intay oromada ubaahan tahay in ka badan bay oromadu soomaalida ubaahan tahay marka caqligu wuuna siin kari layahay sababta